halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo website-keenna v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha disembarna waa laba sanadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaa si wada jir idinku soo jeedinaya anigu waa xuseen barre iyo maxamed cabdi sandheer
hay-adaha carruurteena lacagta ka soo qaadanaya inay si dhaba ula xisaabtamaan oo yidhaahdaan carruurtan maxaad u qabatay maxaad kasoo qaaday carruurta waxay milayunisaasna tallaalba kama dhamaato tallaalba inuu ka shaqaysataa waxa weeyaan hay-adaha s a s na ee wax iska ahaysiis waxay qabataaba iyadna waa fara ku jiri kolley waxay odhan karaa anigu wixii la dubay halkii la rabay carruurta in waxlaga qabto lama qabto
waa luul xasan mataal mataan oo u dooda xuquuqda carruurta kuna sugan magaalada hargeysa ee somalilan luul waxay ka hadlaysaa dhibta haysata carruurta iyo waajibka saaran maamulada soomaaliya ka jira ee carruurtaasi ay ku hoos nool yihiin xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga ayaad ku maqli doontaan
qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin waa fannaanka da'da yar yuusuf jeego iyo heestii kurbo oo aan barnaamijka idinku hayno qodobada kaleed barnaamijka waa go'aankaaga ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo shaqaalaynta carruurta iyo weliba sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb aynuugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu ku eegayno dhallinyarada wixii maskaxdooda ku jira marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka lix iyo soddon qof oo maanta ka dhacay waqooyi bari kenya weerarka ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada mandheera halkaasi oo ay dad goobjoogayaalihii sheegeen in dableydu ay shaqaalahaasi ku weerareen teendhooyinkii ay ku jireen halka oo ay hurdeen war uu soo saaray ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkoodu ay dileen waxa ay ugu yeedheen saliibiyiinta kenya islamarkaana ay taasi jawaab kaga dhigan tahay ugana dhigayaan tallaabada ay kenya ciidamadeeda ku geysay gudaha soomaaliya ciidamada kenya ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxa ay ku sugnaayeen soomaaliya iyagoo qayb ka ah xoogaga nabad ilaalinta midowda afrika ee gacanta ka geystay in al-shabaab laga saaro magaalooyin waaweyn oo ay horey u haysteen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa horey weeraro dhowr ah uga geystay kenya iyagoo islamarkaana xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta uga digay inay geysan doonaan weeraro hor leh haddii aanay ciidamadeeda kala soo bixin soomaaliya
ciidamada booliiska ee dalka kanada ayaa wada baadhitaano lagu samaynayo haweeney soomaalida kenya u dhalatay oo magaceeda lagu sheegay zahra maxamuud cabdille oo dhowr iyo afartan jira iyo laba carruur oo ay dhashay oo meydkooda laga helay gurigii ay ka deganayeen xaafad ku taalla magaalada toronto ee dalka kanada haweeneydan ayaa la sheegay inuu jiro tuhun ah in ninkeedii uu dilay isaga oo isna isdilay ma jiro wax waraa oo ay dowladda kanada arrintan ka soo saartay cabdisamed maxamed oo ka mid a dadka degan toronto ayaa arrintaasi v o da u xaqiijiyey saraakiisha ammaanka ee dalka lubnaan ayaa sheegay inay qabteen xaaska iyo ilmo uu dhalay hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al baqdaadi haweeneydan ayaa toba maalmood ka hor iyada iyo ilmaheeda laga soo qabtay xadka suuriya saraakiisha ayaa sheegay in haweeneydaasi iyo ilmaheedu lagu hayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee lubnaan halkaasi oo su-aalo lagu weydiiyey wargeyska safiir ee kasoo baxa dalkaasi ayaa qoray in xaaska abubakar al bakhdadi gacanta lagu dhigay kadib markii warar dhinaca sirdoonka laga helay hay-adaha sirdoonka ee shisheeye al bakhdadi ayaa hogaaminayey ururka daacish tan iyo sanadkii labadii kun iyo tobankii horaantii sanadkanna waxa uu ku dhawaaqay oo uu sheegtay inuu aasaasay khilaafadii islaamka
fiditaanka cudurka ebola ayaa saameyn xoog badan ku yeeshay dhaqaalaha dalalka liberia siraleon iyo guinea dhaqaalaha dalalka ayaa hoos uga dhacay wax ka badan halkii la saadaalinayay bishii nofembar warbixinu bankiga adduunku soo saaray maanta oo talaadaha ayaa waxaa lagu sheegay dhaqaalaha dalalkaasi oo kobcayey ka hor inta aanu dilaacin cudurkani hoosu dhaca dhaqaalaha ee ka dhashay cudurkan ayaa saameeyey dadka shaqaalaha iyo kuwa ganacsatada ah iyaga oo guryahoodii ku ekaaday baqdinta ay ka qabaan cudurkan inuu saameeyo darteed saamaynta dhinaca dhaqaalaha ee jirta ayaa ka dhalatay markii ay yaraadeen dhinacyada ganacsiga safarada iyo maalgashiga shisheeye ee warshadaha iyo macdan qudisto
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa aada ugu badan dhallinyarada aan waalid xanaaneeyo haysan qaarkood waalidkii dhalay ayaa dhintay halka kuwo kalena dhibaato dhinaca nolosha ah darteed ay guryahoodii iyo daryeelkii qoyskooda uga soo baxeen waxaase jira xarumo si gaar ah u taakuleeya carruurtaasi kuwaasoo isku daya inay carruurta gaarsiiyaan halkii ay ugu dambayn isku fillaan lahaayeen wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa warbixintan ku eegaya xarumahaasi isu tegey taakulaynta carruurta iyo faa'iidada ay carruurta ku hesho magaalada muqdisho oo ah magaalo aad u ballaaran ayaa marka aad dhex marayso indhahaadu ay qabanayaan carruur fara badan oo ku dayacan hareeraha waddooyinka muqdisho kuwaasi oo inta badan ay u shaqeeyaan bulshada ay ku dhex jiraan si ay nolol maalmeedka u helaan halka kuwo kalena ay xanaaneeyaan hay-ado iyo shakhsiyaad isxilqaamay codkan aad maqlaysaan waa carruur boqolaal ah oo isugu jira agoon iyo ciyaal derbi waxayna ka kooban yihiin gabdho iyo wiilal waxaana lagu xanaaneeyaa xarun lagu magacaabo badbaada oorfano kula taal deegaanka taleex oo ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho nejmo suldaan maxamed waa gabar agoon ah waxayna ka mid tahay hablaha lagu daryeelo ama wax lagu baro xaruntan waxayna ka hadlaysaa waxa ay halkan ku barato saynis xisaab tarbiyo carabi carabi english cilmiga bulshada waxa qoo dheeraad uga qur-aanka inta halkaa joogtay maxaa ka faa'iiday wax badan ayaan ka faa'iiday marka halka soo galo wax badanaan ka faa'iiday waxyaalo badan aan aqoonin baan ka faa'iiday haa agoonaan haabey hooyada meelna kuma ogi waxyaabaha hadda aad baratoo kale bal ka warran bal noo sharax maxaa maxaa ugu muhiimsan waxaa barata maxaa ugu muhiimsan qur-aanka sidoo kale cabdimahad maxamed cabdi waa wiil hore u ahaa ciyaal derbi laakiin xilligani wuu ka baxay derbi jiifnimadii wuxuuna helay xanaano isugu jirta daryeel iyo waxbarasho wuxuuna ka sheekeynayaa wixii uu horay u ahaan jiray waxaa ahaa jiray nin garaamiistaah anoo anoo garaamiistaah waxaa soo qabtay maamul cabdidaaxkiin soo qabtay anooba markaa waxaa dhahay aw dadkaada waxaa dhahay dadkayga ma joogaan markii dambe waa soo waday waxay keenay iskool badbaado markooda keenay anigana waxbarasho waxaa bartay cunto iyo wax kastoo la siiyaa waana jiiftaa maxaa barataa marka maadaama aad garaabiste eh waxa wax kastoo aa bartaa maanta doomaadaad dhigtaa iyo qur-aana kusoo ku dheereeda carruurtani waxaa waxbara macallimiin lay sheegay in ay ku shaqeeyaan si lacag la-aan ah si ay u badbaadiyaan carruurtan cabdiraxmaan sheekh aadan waxa uu ka mid yahay macallimiinta ka howlgasha xaruntan wuxuuna v o e da uga warramay waxbarashada ay siiyaan carruurtan agoonta ah waxaan barnaa ardada toddoba maado toddobada maado oo kale ah sayniska xisaabta cilmiga bulshada tarbiyada carabiga ingilishka iyo qur-aanka ardadan waxay iskugu jiraan dhowr qaybood oo iskugu jiraan ardo oo agoon ah kuwo oo hoy aan lahayn oo derbijiif caseeya iyo garaabiista iyo kuwo hoy iyo wax kasta haysta laakiinse aan kharashaadkii waxa uu iskaga bixin karin aan haysan kharashkii wax iskaga bixin aan haysan dugsiga qur-aanka mooyaane inta kale waa isku dhex jiraan gabdhaha iyo wiilasha laakiinse dugsiga qur-aanka waa kala bixinay gabdhaha iyo wiilasha waa kala saaray waxaa ku badan gabdhaha maya wax mushaaraada ma helno iskuulka wuxuu furan yahay kow iyo toban bilood kow iyo tobankaa bilood wax mushaaraada macalimiinta ma aysan helin marka ilaa iyo hadda waxa iyadoo imaata oo mushaar macallin meel u saartay ma jiro suldaano maxamed cosoble waa hooyo haysata toddoba carruura oo agoon ah kana soo barakacday qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka waxayna ii sheegtay in carruurta dhammaan ay halkan u joogaan waxna u bartaan haa carruur ay joogto markayga horta waxaan ka gobollada jubbooyinka wallaahi si fiicana wax yeela maxaa yeele qootilyoonkeena maanta waxaan ka cunnaa meeshaan kulashkaanaan ka cunnaa aniga ciyaalkayga ciyaalkayga agoon waaye waxbarasho fiicana hadda ii haystaan sideedeed maado aayadaha qur-aanka intaasay ii dhigtaan hadda alxamdulilah waa iskaladannaha wax dhibay ma qabno toddobaa caruuraa ku hayaa shan wiil iyo waxaan ku hayaa laba gabdhood oo agoonah aad iyo aaday iigu fiican yahay hadda waxbarashada qur-aankaa la iigu dhigaa xisaabta al soomaaliga wax walbaa la iigu baray cabdixakiin maxamed ibraahim waa maamulaha xaruntan waxaana uu sharxayaa sida ay ku bilaabeen furitaankii goobtan lagu xanaaneeyo carruurta danyarta ah xaruntan horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa badbaado badbaado orfanage ayaa la yidhaahdaa waxay nagu dhalatay kadib markii odayaasha deegaanka iyo mataqaanaa dadka deegaanka ay arkeen in waxbarasho la'aan iyo xaalad mataqaanaa yacni xaalad dhaqaale xumo iyo waxyaabo badan oo isku jira waalidkii inaysan dhaqaalo hayn markii mataqaanaa ay arkeen in laga shiray oo mataqaanaa laysku gartay in ardayda danta yar wixii qaxootiga ah wixii deegaanka ah waxaas mataqaanaa waxbarasho loo suubiyo mataqaanaa sidii kale loo caawi karo oo dhaqaalaha mataqaanaa xagga raashinka xagga mataqaanaa in laga caawiyo ayaa go-aan waxaa soo baxay in oo muxuu ahay carruurtani loo yaqaano ciyaal darbajiifka ayaa bulshada inta badan kala kulma dhibaatooyin isugu jira dil iyo handadaad halka kuwo kalena ayaga dhexdooda ay isdhibaateeyaan mana jirto ilaa hadda dowlad si toos ah gacanta ugu hayda axmed xasan colaad v o a muqdisho
haatana dhadhab inkastoo aanay ku wada filayn haddana hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ayaa kaalin ka geysta daryeelka carruurta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna aadan xasan tarax maalin walba tobanaan carruur oo da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo afar iyo toban sano jir ayaa waxay kaba kacaseeyeen gawaarina ku dhaqaan suuqyada xeryaha dhadhaab carruurtan yaa ka soo jeeda qoysas danyar ah kuwaasoo waalidkood ka kabaa dhinaca nolosha adag ee taalla xeryaha carruurtan ma haystaan daryeel caafimaad mid nololeed iyo mid waxbarasho toona waxa ay ka fikiraan waa inay helaan lacag ay qutulyoonka ugu gadi lahaayeen waalidkood hanad cabdi waa lix jir caseeye ah waalidkiisii waxay ku nool yihiin daafaha xeryaha waa reer sabool ah hanad hooyadii waxa ay geeriyootay isaga oo umul ah aabihiina ma awoodo inuu nolosha ka kaafiyo iska daa in hanad wax la baro amaba la daryeelo isagaa laga sugayaa inuu nolol maalmeedka reerka keeno waxaan kula kulmay goob uu ka casaynayay kabaha magacii hanadalla intaan ka shaqaystaa suuqa ifatiri ifatiria xaafadeena waay maalinkii oo kale meeqa ruux aad u baalashtaa wax u qabat meeqa ruux camal qiyaas ilaa laba boqol oo ruux miya toban ruux miya labaatan ruux midlaa meeqa maris laba boqol oo laba ruux oo laba boqol daroogistayaasha dadka lacagta ka xuga kuway ka xoogayeen kuwa qaata cunaa
mar adi wax may kaa xoogeen anhaa soddon shilin dhigo
yaa kaaga soo celiyey waxaa qaatay
lacagta meeshan aad ka shaqayso kale yaa u shaqaysaa adiga hadda ma adigaa shaqaysta mise reerkiina u geysaa reerteen u geya
meeqa reerkiina u geysaa laba boqol
reerkii yaa jooga aabbi iyo hooyo ma nool yihiin may hooyo way dhimatay aabugu joogaa
marka lacagta saa u geysee hay iskuul maa dhigatay may maxaa u dhigan weyday reerkan u shaqeeya reerka u shaqaysa darteed u dhigan weyday miya hay-adda safe the children waa hay-adda keliya ee ka howlgasha xeryaha taasoo daryeesha carruurta waxa ay sameeyaan wacyigelin mararka qaar caawimaad yay u fidiyaan cabdifataax waa mas-uul ka tirsan hay-addan waxa uu ugu horeyn ii sharaxay waxa ay hay-adooda u qabtaan caruurta hay-adda carruurta safda children shaqo fara badan ayay qabataa carruurta nool qaxootiyada waxay u shaqaysaa carruurta keliya carruurna waxaa u naqaanaa ilmaha inta udhexaysa da-dooda eber ilaa iyo toban iyo toddoba sano siddeed toban sano hadduu gaaro waa adalt waa qof weyn oo da-ah marka maadaama aan hay-adda carruurta aan nahay waxaan leenahay waxaa la dhahaya vision iyo mission iyo aan leenahay iyo objective aan leenahay kaasoo ah had iyo jeer waxaan hormarnaa danta carruurta iyo mustaqbalkooda iyo wixii dan u ah annaga ahaan hay-adda anada carruurta oo samafalka waxaan ka shaqeynaa xeryaha qaxootiga sida ifo dhagaxli xagadheer shantexda waan ka wada shaqeynaa adeegyada aan qabanana waxaa ka mid a cambaign ayaan sameynaa oo awareness creation on chileba carruurta lagu shaqaysanayo in joojiyo carruurta oo waalidkood u shaqeynayaan abuses ilmaha ayagana lamidabta koolo ama lagu xadgudbo dhan jiridka ha ahaato ama dhanka social ha ahaato ayadana waan waan waan la tacaalna oo waxbaa ka qabana teeda kale waxaa jirta carruur yar oo hooye aaba aan qabin ama carruur abana jirna oo lasoo tuuray banaanada lagu soo tuuray waalid aan lahayn kuwaana waa qabana guddiga ayaa u dirna waa la xanaaneeya marka annagana waxaan ku samaynaa kormeer wixii adeega u heli karana waan sinaa hay-adaha haddii aan adeeg aan helina hay-adaha dariska oo carru- carruurta u shaqeeyaan iyo hay-adaha kale ayaan la tacaalnaa oo waxbaan siinaa oo waxbaan oga soo qaadnaa sida maacunta een, baa joodadar iyo alaab wixii hay-adaha kale ku heli karana waan ku caana marka een, hay-adda carruurta een, seminaaro badanna waan u qabanaa bulshada wacyigelin shaqada aan qabana ayaan wax ka gadnaa bulshada waan u sheegnaa waxaan leenahay stakeholders bulsho ayaga oo shaqada u jajaban nala shaqeeyaan oo diyaar u ah in hadda jeer wixii kiisa ama wixii problema oo carruurta ku saabsan ay noo soo gudbiyaan
Een, marka laga soo tago waxyaabaha waaqabadka iyo wacyigelinta iyo wax dhammaan waxaad sheegaysay een, wax la taaban karo isleedahay tusaalahaad iyo midaad aad naga siiso maxaa ka mid ah Eh, tusaale waxaa jiro een, carruur fara badan oo waalid la-aan ah hooyo aan qabin aaba aan qabin tii dhashana ay turtay oo hadda around six years seven years jiro dad intaa u keennay qaarkood hataa iskuulle ay dhigtaan Een, some of them hataa qaarkood hadda form one waaye iskuul ay dhigtaan marka waa arrin aan ku maqsuudno oo waxaan ku faraxsanna waaye maadaama arrin ilmo shalay lasoo tuuray waalid aan lahayn haddana nin weyn oo oo waxbartay ah mustaqbalkii soomaaliya iyo dadkiisa wax u qabanaya ah waa kiis fiican oo lagu waxaa waaye lagu farxo waaye oo aan ku lug leenahay waxaa jiro ilmo yaryar oo mataqaanaa la shaqaalaysata tusaale ahaan caseeyaasha waalidkood ay soo diraan sifa ay u shaqeeyaan arrintaas idinka ayadana maxaad ka qabataan arrintaa waa arrin aad taabanayso waa arrin weyn Eh, carruurta lagu shaqaysto oo waalidkood ay soo diraan suuqyada usoo diraan khaasatan kuwa oo eh, baalashlayaasha kuwa hoteelada ka shaqeeyaan gabdhaha guryaha dadka islaameed ayagana u shaqeeyaan oo bishii hal yar la siiyo lacag yar la siiyo marka waa ar- shaqa dad carruurta lagu shaqaysana mabda ahaan annaga waan ka soo jeednaa ma ogolin maadaama dadkan dad qaxooti ay yihiin faqri ay ku jiraan waxba ay haysanin ay waalidkood u shaqaynayaan laga yaabo cuniga inuu agoon yahay waxba u haysanin Een, eh, wacyigelin baan ku sameynaa cunigii waa dhiirigelinaa oo inuusan shaqadan uuna ku sii jirin uu iskaga baxo buwaagaa sinaa uniformaa sinaa marka waxay ku xiran tahay een, inaan annaga wax u heli karno haddaan wax u heli weyna hataa hay-adaha iyo iskuulka intaan u tagno macalimiinta kala hadalna ayaan adeega iskuulka lagu ahlaa aan siinaa waxaa kale oo iyana jirta dhalinyaro is-abaabushay oo ku dadaalaya inay caruurtan baalashadayaasha ka caawiyaan dhinaca waxbarashada iyagoo u geeda buugaagta iyo yuniformka buraash cabdille waxa uu ka mid yahay dhallinyaradan waxa uu ii sheegay Een, ha- ee, wax weyn baa laga qaban karaayo wax waa loo qaban karaa haddana aan kula hadlayo ilmo badan oo hadda casayaashan ka mida baan waxaan u aas-aasay galaas galabtii dambe inay dhigtaan Een, wax waa loo qaban karaa gelinka horena wax way shaqaysan karaan gelinka dambena iskuul way tegi karaan gelinka horena een, iskuul way dhigan karaan gelinka dambena shaqa- way shaqaysan karaan Ee, laakiin mustaqbalku wuxuu ku dhisan yahay arda in qofka ee, ama cunigan yar een, uu helo qof horta ee ku dadaalo een, een, een, xanaanintiisa Een, aniga waxaan dhihi lahaa wax badan baa wax loo qaban karaa ilmahana waa wax loo qaban karaayo waa mustaqbalkii berri iskuulna way dhigan karaan wayna shaqaysan karaan hadday daruurta keento waxaa wanaagsan tan berri waa laga bixiyay inay wax bartaan caruurtan ka xamaalata suuqyada xeryaha ayaa ka muuqata duruufo dhinacyo badan leh dhibaatooyinka ugu badanna waxa ay ka soo gaartaa iyagoo loola dhaqmo si aan bani-aadanimada ku jirin tusaale ahaan mararka qaar waxaa loo diidaa waxa ay shaqaysteen marna waaba laga xoogaa midda ugu daran waa in mustaqbalkooda uu mugdi sii gelayo maadaama aysan haysan waxbarasho anfici karta mustaqbalka aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dastuurka puntland ayaa qoraya inaanay sharci ahayn in la shaqaalaysiiyo carruurta ay da-doodu ka hooseyso siddeed iyo tobanka sano hase yeeshee waxaa puntland si baahsan uga jira carruurta shaqaysa iyaga oo da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa duruufta dhinaca nolosha ee carruurta barakacayaasha ee puntland ku nool
maamulka puntland ee dhidibada loo aasay kowdii agoost kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayaa dastuurka u degani waxa uu sheegayaa in aan la shaqaalaysiin karin carruur da'doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano lamana ogola inay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda iyo qaybaha ciidamada puntland ee kala gedhisan hase ahaatee hoosudhaca dhaqaale ee soo wajaha in badan oo ka mid ah qoysaska soomaaliyeed ee ka soo barakacay gudaha soomaaliya oo ay ku adkaato inay maareeyaan horumariyaan nolol maalmeedkooda ayaa waxaa abuurmay in caruur badan oo ka soo jeeda qoysaskaasi ay gacan ka siiyaan waalidiintooda nolol maalmeedka qoyskooda dhallaankaasi waxa ay shaqo u tagaan magaalooyinka waaweyn iyagoo qaarkood ay u shaqaystaan si madax bannaan sida casaynta kabaha tirtiridda gawaarida ay leeyihiin dadka ladani kuwo kalena waxa ay ka howlgalaan goobaha lagu dayactiro gaadiidka sida goomaystaha birta laamayeeriga alxanka makhaayadaha cuntada iyo wixii la mid ah gowac maxamed xaakun waa aabba da'weyn waxaana uu ka mid yahay waalidiinta ku tiirsan inay ubadkoodu gacan ka siiyaan nolol maalmeedka qoyskooda waxaana uu ka warramayaa sida ay carruurtu ugu shaqeeyaan ani maxamed xaakun gugac xaakunna ku magac dheer ayaa la yidhaahdaa barakacyaasha kaam shabeellaan mid ka ahay waa jirtaa walaala dadkan annaga reer shabeellaha macnaha ka yimid gobolka qalaafe xooggoodaas ayay isticmaalaan ceeb maaha walaala unagu ilmahayna waa ku tababarnaa xooggaasaan ku tababarnaa waa shaqeen ayagoo yar yare ayaan dherda ordor yaa boolasho la noqo mise ordur dheelka gal oo noo soo xamaal wayna naga duburaan baan allaacay haa ord gaarida soo tirtir marka weynaadaan asagoo waaragtay si nidaam leh xilfadii u leh oo xisaabtii lacagta bartay xagga waaragtay shaqadii bartay oo muruq maal marka haweenka waad aragtay iyo raggaba intay wada shaqaystaan ayay biilkooda soo saartaan dadka dibadda u dhoofa ma nihin marka maxaa jirta ruuxa u shaqaynaa xamaali mase isu yahay mase fuinda isu yahay mase xilfad kale oo beeraha waad aragtay shaqo taggoysa maxaa ilmaha la barayaa macnaha waad dugsi quraan waa la barayaa macnaha waa la baraa waad aragtay midkan iskuullada waa la barayaa xoogga waad aragtay kabaha boolashlaha waa la barayaa si muqaayadahay ka shaqeeyaan gawaarida waad aragtay ay dhaqaan gawaarida ay dhaqaan hudheeladay ka shaqeeyaan adi nin walba iyo xooggiisa weeye aabaha geeli ari lahay ma ah dameer baa karoon annaga niradaa xoogooda wax ku soo saartaan xoogooda waxay ka soo saartaan ay waad aragtay ayay cunaan masaba ay isku guursadaan caruurta shaqaysa waxa ay lumiyaan fursadahooda waxbarasho diini iyo maadiba hase ahaatee qaar ka mida caruurtaas ayaa waalidkood u ogolaadaan inay wax ka bartaan iskuullo ay hay-adaha deeqaha bixiyaa ka dhiseen xeryaha barakacyaasha dhexdooda inkastoo wakhtigooda loogu kala qaybiyo xilli waxbarasho iyo mid shaqo waxbarashada macnaha dadka kaamumka waartay hay-adaha waartay samafalka oo iskuullada xisaabsan haa teendhooyin baa furan macnaha waartay caafimaad baa furan waxyaalahaas ay tagaan hooyooyinka iyo ciyaalka iyo ninkii adiga fursad uun ilmaha uu heli karo inay wax baro ninka kalentana xooggiisa saas macnaha gelinna way shaqaystaan gelinna barashada macnaha huguri tuqlyoonkooda ay u baxaan wax dhibi kama jiraan boqolkiiba boqol gaadiidka waaweyn ee magaalooyinka ka dhex shaqeeya sida basaska iyo xaajiyadaha yaryar oo ay lacagta ka ururiyaan ayaa ka mid ah shaqooyinka ay caruurtani qabtaan annaga hadda kula hadlaya waad aragtay afar ciyaal baa ii shaqaysa oo waad aragtay midna waad aragtay baabuur buu dhaqdhaqa mid gaari buu wadaa oo waad aragtay baabuurkaasaas tuqulyoonkiisa dhikilada madaashada e oo boosaasa ka shaqaysa ayaa iska xamaala lacagtuu aruurinayaaba marka heer sare bashaskana waa ka shaqaan walaala aad iyo aad wallahi bilaahi ilmahayna xooggaasaan annaga iskaga barbaarina haddii dibadda dee wax aan ugu hilownaba ma jirto sababta xooggaas meel walbaba halkana dibadda jigjigu meeshaada joogo iskaga shaqaysanaaba marka wakaas waa liska fiican yahay haddii dastuurka puntland waxaa ku cad in aan la shaqaalaysiin karin caruurta da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban sano halka diinta islaamkuna ay ogoshahay in shan iyo toban sano ay ku qaangaaraan abukaate axmed barre oo ka mid ah qareennada puntland ayaa sharaxay qodobada dastuurka puntland ee arrimaha shaqaalaysiinta caruurta la xidhiidha qodobka boqoliyoieed wuxuu taabanayaa awoodda ay leeyihiin gudiga horta waxaa jira guddi bini'aadannimo ama human rightska waxa lagu magacaabo defender human rightskaas waxay leeyihiin mas-uuliyad gaara oo loo idmaday waana inay ka shaqeeyaan inan dadka la jirdilin la garaacin dhibaato lagu samayn caruurtoo kale si khaasah ayay u leeyihiin caruurta lama shaqaalaysiin karo askar lagama dhigi karo daaadoodu ay ka yartahay waxyaalahaasa reeban waa loo ogol yahay nin jiray ama qaangaara ama ka weyn ama shariica alislaamiya waxay dhahaan sana sano wixii jiray wixii gaara shaqadii la doonayana loo diro laakiin dastuurka puntland waa reebaya waa ka wixii ka yar in lagu shaqeeyo ama shaqaale laga dhigo ama ciidan laga dhigo abukaato axmed barre ayaa waxa uu qiray inay jiraan caruur la shaqaalaysiiyo oo da'doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano kuwaas oo ay dhici karto inay da'dooda been ka sheegaan xilliyada ay askarta qoranayaan waxaana uu mas-uuliyiinta uga digay in aysan arrimahan fududaysan oo ay ka feejignaadaan inay hub gacanta u geliyaan dhallinyaro da'doodu ay yar tahay way jiraan waanba arkay caruur yaryaroo aan askar laga dhigaan arkay anigu mudhaaya ka qaaday weydiiyey marka xaqna maaha waxaa autoritada qof dadka autoritiga u ah dalka waa inay il gaara ku eegaan in inan laga shaqaalayn ama askar laga ama hub gacanta loo gelin ka waa wax reeban oo dunidoo dhan mamnuuc ka ah innagana dastuurkeennu haa laakiin way dhacdaa waa waa la helaa waa gartay laakiin qofku isagaa sheegan karaa da' weyn miyaa se ugu suurto gashay carruurtaas inay askarka askar noqdaan way qaldi karaan dadku baniaadamku waa isqaldaa waa oran karaan meeshuu sideediyo toban meeshuu shan iyo afar iyo toban ka jiri lahaa wuxuu raga oranayaa shan iyo toban baan jiray ama labaatan baan jiray shareecadduna waa ogoshahay shan iyo tobanka waa qaangaar alislaamiya laakiin dastuurku ma ogola sideed iyo toban wax ka yar waxa weeye iska hubiya jartifikato hadduu rabo ha soo goosto warqadda dhalashada wuu samaysan karaa wuu oran karaa maaragtay intaas iigu qora soomaalida oo iska farsamo badan tahay laakiin hala hubiyo halaiska hubiyo oo waalidiintiisii iyo dadkiisii iyo ha loo geeyo ma noqon karto ma qaadi karo mana aha wax maaragtay jida ama dow ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada bari sanaag iyo karkaar korneyl cabdifataax xaaji aadan ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in ay jiraan askaraynta caruurta isagoo sheegay in dhinacyo fara badan laga eego qofka askariga noqonaya sida caafimaadka da'da iyo wixii la mid ah puntland marka la yidhaahdo askariga horta askarigu waxa weye wax adag weeye waayo qofka waxaa la fiinayaa mas-uuliyadiisa maskaxdiisa caafimaadkiisa hub baa loo dhiiraya khatarta uu leeyahay hubka waa laogyahay maskaxdana waa laga fiiriyaa qof fudud baa jira qof isagoo labaatanna xataa gaarayo aan qaadi karin mas-uuliyadeeda oo shilan jira baa jira marka arrintaa wax kama jiraan miyaa leeda arrintaas wax kama jiraanin mararka qaybtood maxkamadaha oo kale ee waxaa la keenaa dhalinyaro askara oo da'yar sheeganaysa arrimaha noocaasa see kula muuqdaan dhalinyarada markay askarta qoranayaana daadooda waa weyneeyeen si ay u helaanin ama ay u noqdaanin askari markii ay kiis galaanin oo kalena daadooda waa ay yarayaan si ay isugu difaacaan ama ay uga baxsadaanin waxa kan loo hay ama kufsi ha ahaado ama ama dil ha ahaado marna waxay ku difaacayaan naftooda markay wax ku doonayaan hadhowna waxay ku difaacayaan daadooda ku yarayaan waa naftooda wix ay rabaanin bay sheegaan mogta yirahdaaniin
inkastoo ay dhici karto in ay been ka sheegaan dhallinyaradu da'dooda xilliyada ay doonayaan inay askarta ka mid noqdaan hase ahaatee waxaa reeban in maamulka puntland uu si cad u shaqaalaysiiyo waxaanse qarsoonayn in shaqooyin badan oo ka mida kuwa hoose ay qabtaan carruurta da'doodu ay ka yar tahay shan iyo toban sano kuwaas oo ka soo jeeda qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan puntland waxaana ay dhumiyaan fursadahooda waxbarasho faadme yaasiin jaam v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaagoo idinkaga imanaya magaalada washington haatanna dhinacii sugaanta heestii heelol as qoray iyo fanaankii cabdinuur jas
jacaybko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heesayey maxaan soo horay jacaybko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heesayey hakaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu iqaaday maxaan hurta seexaway hakaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu iqaaday maxaan hurta seexaway adoon ii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay adoon ii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay runbaa kugu hadiray ilin warba iima haysin runbaa kugu hadray ilin warba iima haysin nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula haw yaraade
intaas ayaanu kaga gudbaynaa heeskii heelalaas qoray iyo fanaanka cabdinuur jaas haatanna waxaan soo gaarnay xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti noogu tahay luul xasan mataan oo u dooda xuquuqda carruurta kana hadlaysa xaaladda carruurta falastiin axmed iimaan ayaa xubintan inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa marti inoogu ah luul xasan mataan oo u dooda xuquuqda caruurta luul waxaay ku sugan tahay magaalada hargeysa waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin caruurta luul su-aasha ugu horeysan rabo inaan ku weydiiya waxaay tahay marka aad fiiriso hadda xaalada kala duwan ama shaqala-aanta ha noqoto ama colaadaha meelo kamida dalka ka jira ha noqoto ama tahriibka ha noqote bal waxaa warbixin yaroo kooban naga siisaa xaalada dhalinyarada gaar ahaana caruurta ay xilligan ku sugan yihiin wallahi duruufaha soomaaliya ku xeeran guud ahaan ninba ciyaalkeena ku xeeran falastinay caruurta soomaaliyeed duruufo kala duwan bay ku jiraan qaar waa kuwa de ad arkeysa tahriibiyada iyaga standarayka kuwa waxa weeyaan biliska ku dhacayo ee mar walba dee dhibaatada loo geysanayo sida kufsigoo kale waxa weya kuwa bidco ku yimaado ee kuwa darbijiifta loo yaqaano streetin daranka ah waxa weeyaan caruurta child labarka ee lagu shaqaysto oo kuwa darbijiifta kamid yihiin waxa weeyaan meelaha qaaro dee degteeda in la askareeyo caruur caruurta laga dhigta askar waxa weeyaan duruufo kala gedisan bay kolley ku sugan yihiin caruurta soomaaliyeed baan odhan karaa marka la fiiriyo dhinacyadaasi kala duwan xaggee hadda culayska ugu badan ee dhalinyarada uu ka haystaa wallahi culayska ugu badan dhalinyarada wuxuu ka haystaa caruurtii laba haddayna waqadqaadna caruurta yaryar kuwa dee nolosha ka dhacayba iyagu qaar waa kuwa nolosha ka dhacay qaarna waxa weeye kuwan dee lagu tabcayo ee jaamacadihii gelaya iskuuladii dhiganaya ee lagu dee rasaadayo reeruhu korinayaan markii dambe ayagii iskuulkii soo dhamaysto jaamacadii dhamaysta haddii gaari karaba uu marka dambena soo istaagay ee shaqala'aantu ay baahsanidada dhankii ka jirto meel walba aanay kafargarayn karayn amustiishadada jira aanay shaqa laga wadahelaynin sidii ay la rabeyn aanay caruurtii u wadahelin ay markaa caruurtii marka dambe kuta ay is odhanayaan iskaga tahriiba wadankii oo waa kuwaad arkaysa dee inay badaha ku daadanayaan ay iskaga tagaanba waa kii nolosha jaana si hela waxbarasho waxa weye caruurta inta badan tahriibta wax caruurta inayn wax ku og keenahooda baan odhan karaa waxa weye child trafficking waan ka shaqeyn jeedna waxaan barar baan aayati wax kala shaqeyn jiray waxa weeyaan oo waxyaabahan gacanta ku hayno way jirtaa way tagaan caruurtaasi waa caruur aada is odhanayso waxay isleeyihiin markay halkan dee gurigii soo fadhiistaanay laba saddex jaamacadii kaaga soo baxaan dugsiyadii sara tegayaan ilmo waliba wuxuu isleeyahay dee meeradiga wareegta ma jiro waa kan kii dee jaaniska ilaahay bixiye doonta ku badbaaday ayaa kasoo hadlaya talyaaniga ama sharmal ama yurub markaasoo odhanaya ama waan wanaagsan halkaasaan tegay isagoo xareyar ku xareysan run bay moodayaan waa kuwa iyagu markaa nafteeda jiimeynaya tagay wallahi waxaan u arkaa markaa inamada waxa geenaya waxa weeyaan taariikhta gelinaya waa shaqla-aanta caruurta la askareeyoo kale marka la fiiriyo sidee hadda u jiraan wallahi horta annaga somaliland baan de anigu joogaa falastinay caruur xagga ma jiro la askareeyo annaga caruurta yadu ma waayo annaga waa nabadgeliya dhulka yadu wax dhibaatii ma jiraan marka ma jiro ilmo la askareeya oo dee ama janaadana ma jiraan waxay ku biiraani dee waa daliska nabada u degan oo ciidankiisi amnigiisii oo difaacanaya markaa looma baahna inay caruur laga dhiga askar waana dee meelaha colaaduu ka jiraan baan qabaa somaliland oo kale waa meel nabadgelya markaa waxba loogama baahna ka waran caruurta shaqaysa iyagoo aan gaarin da-dii shaqada ama waa duruufo noloshooda haysata ha noqoto ama in lagu qasba ha noqote sidee uga jirtaa guud ahaan soomaaliya guud ahaan soomaaliya caruurtaasi way ka jiraan waxa weeyaan waxaa loo dirsadaa caruurta shaqo aan aanay qaban karin caruurta strifirtuwanka oo kale ee darbijiifta ah waxa weeyaan ilmihii ma awoodo waa ilmo yaro waxaad arkaysaa toddoba jir ama sideed jiro gaadi dhamaan meelayaa kale oo shaqo aan isaga uma qaban karin qabanaya aan haddana weliba la siinaynin tacabkiisa aanay dadku uquuraynin wixii ku aboonaan oo arkayaan ilmo yaroo iska dayacan oo dee uska dhar wasaqa wata oo aanay wax naxariisa u sibanaynin way jirtaa waxa la maqaayadaha u shaqeeyaan waxaad arkaysaa ilmo dugtay waxaad arkaysaa biyo ku rogmada magaacyada dhexdoodii waxaad arkaysaa ilmo kaloo helaya ayoo diritin garano fresh oo aan isagu dhib qaba dhanka mala cidimadayisa halkaasaa lagu tuuraya waa lagu shaqaysanaya maanta dhan waxaa lagu odhanaya qashinka gura kaariyoonaha ku qaada qashinka oo ciddii aan naxariista ilaahay ka fogaatay oo dhan saasay u shaqaysanaysa waxa weeye waxa reeraha qaar ba waxay odhanayaan waxaan anigu kiis ka sameeyay carruurta darbijiifta ah oon gacanta ku haynayay waxay odhanayaan soo shaqee biil raadi bay ku odhanayaan toban kun oo shilin oo laana reerka biil ugu keendha ohanayaan xaafada ilmihii markuu ka hariwaayo inuu tobankii ku kabaa buu baalashaynaya shan shan boqol baa la siinayaa afar kun saddex kun xanayn buu maanta oo dhan shaqaystay wixii isleeyahay waa lagu dili xaafada aadaad ku noqoto arrimaha qarsa iiga sheekeeyeen ilmihii wuu iska joogaya labadii kun saddexdii kun uu shaqaystay hambadaasi bahaayaa ka guranaya labadii kun xabadkay koolada liiskaga dhuuqayaan ama xeerka iskaga cadaya markaasaasay suuqa ku aanay daraba ay ku noqdaan marka way jirtaa dee carruur loo diraa shaqooyin aan shaqadoodii ahayn waad arkaysaa wax ka xoog waaweyn inuu kaariyeeli ku riixay ad arkaysaa kulley dee duruufaha iyo dhaqaalaha wadamada ku gabaamano ay keenayaan soodaha waan kulley u tirin karaa inay keenayso n luul marka dhinaca kale adinkahay n haddii aad tihiin dadka ka shaqeeya xuquuqda caruurta iyo dhalinyarada maxaa u qabataan caruurta dhibaatooyinkaasi kala duwan ku nool wallahi caruurtaasi waxaan u qabanaa waxaan u sameynaa awareness waxaa loo sameeya counseling qaar waxaa lagu xareeyaa xariyo ana hadda xeraan gacanta ku hayn jiray hadda way jirtaa xeradii waxaanu kusoo xareynay ilaa caruur gaadhaysa saddex boqol ah iyo konton ciyaala boqol iyo afartan iyo saddex kamid ah iyo saddex iyo soddon gabdho yihiin waxaanu ku celinay taamiyadoodii waa caruurta furiinka oo kale ka timaada ee niinkii caruurta ka yimaadaan yani waa furiinka oo aada u xoog badanayo ku badan dalka isdurusada dhaqaalaha dadka oo ay imika sahamlaanta aada u yar tahay waxyaaba badan ay ku yimaadaan waxa weye carruurta agoomaha inda hoyiya ababa haysanin kuwa basarkiga ama saboolnimada guryahooda kasoo saareen caruurahaasay kamid yihiin waxaan sameynaa ilmaha marka la qabto ee xarada lagu celiyo waxaa lagu sameeyaa counseling oo loo sameeya waxaa la raadinaa xeladiisii ama ciddii ugu daweyd ninkii iyo naagtii ilmihii dhankama leh nolol cusub ay raadsanayaan weliba berigii hore hooyada ayaa ku samri jirta caruur oo haysan jirtay furiinka oo kale laakiin dumarkiina sidii ragga iminka noqdeenoo gabadhii afar carruura laga sabaabay yarna nolol kale iska raadsanaysa kan guursadayna afartan ma doonayo kan tuu guursadayna ma doonayo afartan carruur inay koriso carruurtii saasay suuqa kusoo galaan naxariisdaradaasaa jirta marka ilmahaasoo kaleed waxaan ku muleysanay inaanu carruurta haweenkood iyo abood iskugu yeedhno inaanu celino in carruurtii reerihii gacantooda la geliyo in dib faamiyadoodii loogu celiyo ayaan ku guuleysanaa waxa weeyaan kiilihii dhibaata dagaadho waa loo sameeyaa dhakhtarkaa la geeyaa adigu waxyaabo badan baa dhays waxbaa la baraa kuwa badan waxbay garteen imika way ku shaqaystaan farsamadooda waa waxyaabo badan baa loo qaban karaa ilmaha kolley qofka biniaadanka khasaaro male haddii loo dadaalana wuu noqon karaa qof caadiya oo bulshada wuu kusoo noqon karaa marka dambe waa mahadsantaa luul markana waxaan siinaynaa su-aalaha dhegeystayaasha magacaaga adoo ku bilaabayo walaal iyo su-aasha aad doonaysid inaad weydiiso marka ugu horeysa walaashay waa salaamaya aflasiinaan waa ku salaamaya magacaygu waa cabdikali sheekh maxamed waxaan kasoo hadlayaa gobolka shabeellaha dhexe magaala madaxiisa jowhar waxaan rabaa inaan weydiiyo walaashay qaramada midoobey amaba ii sheeg wadamadan reer galbeedka inta badan waxay yidhaahdaan da-da qaangaarka waa sideed iyo toban sano annagana waxaan nahay dad islaam ah maadaama anaa shika joogno islaamna aan nahay qaangaarka shari kutubadeena ku xisan waa shan iyo toban sano marka sidee la isku waafajin karaa ayaan leeyahay su-aashaan raba inaan weydiiyo waxa weeye sidee la isku waafajin karaa maadaama shan iyo toban annaga inaga dhadhacsan tahay kitaabadan ayna farayaan iyo dadkan u n k ay leeyihiin waa sideed iyo toban sidee la isku waafajin karaa da-da qaangaarka waa mahadsan tahay haye luul waa su-aal wanaagsan walaalkaydan salaamaya waxa weeya waa las waxaa laysku waafajin karaa inagu diinteena islaamkaynu haysanaa diinteena islaamkana waa sida aad sheegtay waa saliitaban jir annaga sharciga juvenile justiska markii la baaskareynayey ee labada gole ee somaliland baaskareeyeen gurtigiya ku celiyey sideed iyo tobanka waa lasoo qoray laakiin waxaa lagu saleeyey diinteena islaamka shan iyo toban jir baa lagu saleeyey laakiin shuruucda human rightska ama xuquuqda carruurta internationalka ayaa waxa uu ogol yahay waxa caruur lagu tilmaami karaa inuu yahay sideed iyo toban wixii ka yar laakiin inagu waan qaadanay sideed iyo toban jir inagu dawada qof dhan oo reero dhaqanayo qaangaada oo wabati dee sagaal jir baaba dumarkao kale lagu guursadaa alaysala dee casho ku guursaday sagaal jir oo inagu dee reeraa lagu taliya ama shan iyo toban jir kuwaaba qof dhaqmaada laakiin tedise iyagu kolleyba waxay u yaqaanaan carruurta diintiisa inagu se taama qaadanayna shuruucda ubaynu dee inaynu la socono caalamka ay tahay laakiin inaga teena dastuurkeena utaala ee sharciga carruurta lagu baaskareeyey waxa weeyaan shan iyo toban jir waxaadaynu qaadanayna taa diinteena islaamka laakiin waxay ka wadaano inta qofku matuur noqonayo oo weli isu taagayo weli sideed iyo tobanka laga wada uu isku filaanayo waa mahadsanta waa mahadsanta luul waxaa la sheegaa in gabdho yaryar oo da-doodu ay yartahay ay guryahoo kale qoysaska laban ama dhaqaalaha haysta ay uga shaqeeyaan iyagoo aan da-dii shaqada ama da-dooda ay yartahay inaanay helin xuquuqdii qofka shaqaalaha uu heli lahaa ma jiraan gabdho yaryar oo ka hooseeya da-da shan iyo toban jirkaba haddaan idhaahno oo ka shaqeeya guryaha oo dhibaatooyin loogu geysto hay-addiinu ma ka warhaysaa alasiday jiraan walaal rajiska waan ka shaqeynaa dhowr jeer waan ugu tagnay guryaha xaafadaha dadka qaar way jiraan oo hablaha yarbaynsada ama jaariyadan loo yaqaano waxay ku odhanayaan ee guriga iga shaqeeya mataxaado kalaan qabanaya dadkii duruufo dhaqaalaa jira inantii iriga toban jiro ama ligiyo toban jiro ayuu reerka odhanaya inoo shaqata way imanaysaa dee markaa qofka adigu unbay ku xidhan tahay markaa mas-uuliyadda ilaahayna ka baqanaya naxariista biniaadankana ku kala xidhan tahay laakiin way jiraan qaar si xun oo dhaqmaa way jiraan oo shaqo aana qaban karin oo mar fara badan soo dareerinaya meer ku odhanaya qaar naxariista oo sida ilmahooda ula dhaqmaana way jiraan ee bulshadu waa qaybaheeda kala duwan waa kala nooc dadkana ilaahayba ma siin laakiin way jiraan carruurta yarooda u shaqeeya oo carruurta child librka hablaha yareedyada ku jira oo kuwa suuqa la joogo suuqa iyagoo waxaad arkaysaa suuqa soo galay oo darbijiifa oo waxay ku odhanayaan hooyadii baan u shaqeeya awoon baanahay marka markaan waxaan khudradaasaan guraya waxay isku raraysaa ood arkaysaa waxay weyn oo khudrada in xagaari karin iyada xambaarsan ood arkaysaa qashin bay gurayaan dee ma qaadi karayaan laakiin durista dhaqaalaha walaalay maxaa kaloo ka mid a waxyaabaha caruurta shaqeeya ee da-da yar ay qabtaan marka ay suuqyada yimaadaan ama xaafadahaba suuqyada markay yimaadaan dee waaniga kula dharkay dhaqaan waxa weeye hablaha yarar oo kale inamadu waxay guraan gaari gacanada inama kaariyoonaha ayay ku shaqeeyaan suuqa markaad ku arkayso waxay bakaaradii ka xamaalanayaano waxaad arkaysaa ina yaroo noqonaysa iyo toban jira oo dameer biyaa wadaad arkaysaa wadanta aabaha ayuu bukaa aabaha ayuu jooga hadduu doono iska joogaa waada iska qayalayo iska leysiyo wuxuu doonaya in ilmaha yaro soo shaqeeyo marka way jiraano soomaalidu waxay dadka odhanaysaa wada ilmaha yar ha ha shaqeeyo waxaana intii dee soomaalida oqdee waxaan dareer kale dhacay ee dhaqaala daradan iyo burburkii dawladnimada iyo mushkiladihii laga dhaxlay bay kamid tahay carruurta waxaa diyada usoo saaray waa dagaaladii sakeeye iyo wadanka ka qarxay wixii oo dhan bay jedba jebi dhiibay marka waa lagu shaqaystaa waa inay shaqeeyaan carruurta oo reerkoodaaba ku odhanayo orada isoo shaqeeya dee qofku u shaqo tagaana wuu ku shaqaysanaya marka waa waxyaala jireenka waxaan kusoo kordhay ay kamid tahay bulshada marka maxaad ku wacyigelisaan dadka loo shaqeeya ama kuwa suuqyada jooga oo ku aadan xuquuqda carruurtan ay leeyihiin iyo qaabka ugu wanaagsan ee carruurta ay ula dhaqmi karaan marka ay soo shaqo doontaan wallaahi waxaan bulshada ku wacyigelinayaa intaas soomaaliya ku hadasho meel kasta joogtada waxaan leeyahay carruurtaasi waa ruurkeeni waa carruur duruufo dhaqaale soo saareen waa carruur nolosha dibadda usoo saartay ee kama wanaagsana ilmihiina guriga inoogu joogaan inaguba koykoolinayna marka waxa weeye ilmaha ama adoonka ah ama darayeysan ama laba hidhaba intay adduunkan keenay iskaga tegeen ee ay dee iyagu mid walba nolol kala bilowdeen waxa weeyaan cid wada guryahaas kala geliyo hadiyada ugu qaansan ilahay bini-aadanka siiyooda waxaan ku caygelinayaa ummadana soomaaliyeed iyo reer somaliland gaar ahaan een hadda jooga iyo intaas soomaaliya ku hadashada ilmo kasta oo ad aragtaan oo iska goyn haeryanina waa dib jir haodhanina yaan bulshada cadow aanay ku noqonin waa qalbigiisa waa nadiif noloshun baa caawinayni waxaan leeyahay unaxariista kuwa idin shaqeeya ka yareeya culayska kaariyoonaha markay qaadayaan oo wax yara qaadi karaan udhiiba ilaahay isku naxariista muloodi waa bulshada qaar ka mida waa dilkii soo koraya noloshan bedeli lahaa ilaahay inagana haynoo naxariista waxaan rajaynayaa oon leeyahay dadkiina kuwani inay naxariistaa caruurteeda ee dhibaataysan dhameen waa mahadsantaa luul markana dhegeystaha xigan siinayaa walaal magacaaga iyo meeshaa joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd luul xasan oo marti noogu ah barnaamijka magacaygu waa cabdiduux faarax oo jooga magaalada beledweyne waxaan weydiin lahay luul maxaa waxaa jiro caruur badan oo meelo badan oo wadanka kamida ku dacdaraysan wax loo qabanin qaar agoome ah qaar micnaha adadooda iska bariga dhexyihiin waxbarasho lahayn caafimaad lahayn dad badan ayaani dhahay waxaan uqabanaynaa caruurtaas waxbaan uqabanaynaa oo barnaamijyo kusoo qaato waxna mau qabtaan maxaa laga qabanayaa dadka udooda xuquuqda aadanaha maxay ka qabanayaan dadkaas kusoo qaadanaya caruurta oo dhahayo iyo dadka kale oo danyartaa dhahayo waxbaan uqabanayna waxna uqabanaynin maxay ka qaban karaan dadka udooda xuquuqda aadanaha intaas ayaan weydiin lahaa waa mahadsantaa waa su-aal wanaagsan walaalkiiaan salaamiya beledweyne waxa weeyaan waa run dhulka lagu soo qaataayo ciyaalka lacag baa lagu soo qaataa dadka dhibaataysan lacag baa lagu soo qaataa oo duruufaha soomaaliya ka saaran waxa weeyaan horta ilaahda kala xisaabtamaya qofka ahaan ninka wax kusoo qaata ee haddana lasii gaarsiin waaya hay-adahani way kusoo qaataan carruurteena dhammaan waxay naga soo gaaraana waa waxyar siday tahay u gaadha ilmihii dhibaataysnaa ama qofkii danyartaa wax lagu soo dhiiba waa waxyar ama kadhe ka u shaqaynayaa dhexda ha ka saaro ama cidii loo soo dhiibay ha maamulato koley wixii naga soo gaara inaga waa wax waxa weeye inagu waxa weeye inaan iska tashano dadka soomaaliyeed meelka ka jooga horta ilmahan dhibaataysan in hooyo lahayn in acdo lahayn in cidna lahayn kow waxa ka mas-uuliya iskeedka kol mar walba cidda markaa joogta dowladda xukuumadda joogta iyadaa ilmaha ka mas-uula markaan ilmuhu qareyn lahayn waalid lahayn aaba lahayn hooyo lahayn faamiligiiba imanayo ridikiiskii caa'iladii intaaba markuu ilmuhu waayo way iskeedka ka mas-uula ilmaha meel wal oo ay carruurtaas ku dayacan yihiin waa run carruurta soomaaliyeed meel walba xaruntan joogay carruur muqdisho ka tegi beledweyne ka tegi wafgoyn ka tegi baa noogu imanayay ilaa labiyo toban ciyaalaan haayay oo xamar joogtay ka timi koonfurta soomaaliya waxa weeye carruurtaasi cidna male way guurguuraan warba ma ahana hooyi aban lahayn meel walba way tegayaa dee waxa weeyaan in lala xisaabtamo kol dee cidday safka joogtaa hay-adaha carruurteena lacagta kasoo qaadanaya inay si dhaba ula xisaabtamaan oo yidhaahdaan carruurtan maxaad u qabatay maxaad kasoo qaaday carruurta waxay niibayinisasna tallaalba kama dhamaato tallaal udhayba ku shaqaysataa waxa weeyaan hay-adaha s s na dee wax iska ahaytiib waxay qabataaba iyadna waa fara ku tiri kolley waxay odhan karaa anigu wixii la rabay halkii la rabay carruurta in wax lagaga qabto lama qabto marka uun kubadda waxay ku xidhan tahay sidii ay ula cid kolba cidda maamulka haysa sidii ay ula xisaabtamaan nimanka carruurta kusoo lacag qaadanaya ayay ku xidhan tahay tan kale deeqaha laga soo qaadaya carabta iyo waxana dee elestiishanadu soo qaadayaan kolley inta badan nimanka agoomaha wadaadada haya iyagu waxaan qabaa inay kulley cidda wax gacanta ku haysa waa wadaadada iyaga waan salaamayaa xarumo badan madhaweed ka fiican yihin carruurta lala soo waxa weeyaan cid kasta oo ka mas-uula ciyaalkeena wax kasoo qaadata dee haddaad gaal kasoo qaadi haddaad islaan kasoo qaata maalin baa imanaysa aan laysku casinaynin oo ilaahay baa ku arkaya marka waxa weeyaan qof dayacan cidda muudanaysa wixiisa ilaahay baa kala xisaabtami doona waa mahadsanta waa mahadsanta luul ciyaalkaa loo gurmado carruurta soomaaliyeed way dayacan tahay way dhibaataysan yihiin meel kastay joogaan waxay waxbarasha u baahan yihiin dhalal bay u baahan yihin caafimaad bay u baahan yihiin hooy bay u baahan yihiin in loo gurgado bay tahay ayaan labaa waa mahadsanta luul waxaa jira in mararka qaar la sheego in kufsi ama faraxumeyn loo geysto caruurta da-da yar ama ha noqoto kuwa derbijiefka ah ama kuwa xaafadaha ka shaqeeya ee reeraha la joogahay wax ku saabsan kaysas ama dhacdooyin caruurtaasi soo gaaro kufsiya weli adiga ma kusoo mareen way soo mareen way joogaan xeradaada ku haynin kuwa gurigaha jiiska kaga dhaco way jiraan walaal waa loo jeestaa kuwa reerkooda joogo hooyadoodii aaboo joogo oo xal yihiin oo dad fiican ka dhashay baa lagu odhanayaa reyd baa ku dhaco guriga dhexdiisa kaga dhac marka waxa weeye waxan waa iska mushkiladaha dhulka socdaa oo waa cudur baan odhan karaa ku habsaday carruurta soomaaliyeed oo burcad carruuraad way ku dhacaan ciyaalka carruur yaroo naqnaqan oo todoba jiraha lagu odhanaya nin weyn oo taalaad baa faraxiyey wiil iyo gabadha oo wiilasha ay ku jiraan gabdho ku jiraan waa wax imika jira laakiin anaga halkan alxamdulilah ciddii kiiskaa lagu soo helo gacanta sharciga soo gaadha looma abaajiyo siday tahay ayaa looga yidaa abaalkooda waxa weeye in yaroo fara kutirsoo dad dadka dadka waaweyn hablaha marka la korsadoo kale oo arkaysa oday dhabo ergayo odhanaya inankan instituuba ku jiray markii arrinkani dhacday laakiin teediisa looma daayo kiiska cadayn le ee maxkamadda soo gaadha ee wax walba u dhan yihiin cadaynta daktarka iyo markhaatiyadiisa leh toos baa loo xukumaa waana lamana daayo waxa la mariyaa sharciyadiisa la mara laakiin mararka qaar waxaa la sheegaa in kaysaskaas oo kale lagu dhameeyo si xaal hoosaad ah oo aan sharcigaba soo gaarin odayaashu way ku dhameeyaan falastiin inay jirta waa runta way ku dhameeyaan oo ninkii inanta kubsada la odhanaya waa loo yeerinaya way sameeyaan ina yaroo dhalinyaraa oo lixii toban jir oo afar iyo toban jir ayaad arkaysaa ama kubsi wadareed baa ku dhacaya ama nin baa kubsanaya marka hadii la rabo kiiskaasi horta hadduu soo gaaro gacanta sharciga inta badan looma abaajiyo aniga kiisan ogahay waa la waa laga jidaad baa laga maray laakiin kiisaska inta horta soo gaadhaaba imikaabay dadka soo ilbaxayaan oo waxa lagu soo dhiranaya ma soo gaadhaan waxa weeyaan wasiba waxa lagu dhamaynaya xeeroosaad iyo xaalmastuura waxaa la odhanayaa weli laga daayahay naceebeynin oo reerkii baa fadeexad ka baqaya inuu hebel baa kursado in hebel baa la kursado marka waxaas waa la daboolaa waxaaba laga yaabaaba inanta yaraba dhibaatada isgaadhay haddana iyadoo qalbiga gubanaya tarabantaysiro oo gebigeediba aad dhibaato ku habsatay haddana kii kursaday in la yidhahdaa guurto waa ina dhacday insha allah n ugu dambeyntii maxaa rajeynaysaa in tobanka sane soo socda caruurta soomaaliyeed kuwooda dhibaataysani ay u hirgeli doonaan alxamdulilah waxaan rajeynaynaa ilahay horta ilaahay baa rajada wanaajiyo khayr unbaa laga fishaa ilahay horta waxaan rajeynaa si soomaali loola jeedo ilaahay cadaadu ka udhigo waxa weeye hadduu wadankeenu hagaago dee ubadkuna way hagaagayaan waxa weeye soomaaliya oo kale ilahay waxaan uga baryaynaa inay ilaahay fahansiiyo oo ay cidda maamulka joogtaa u naxariisato inta ka hooseysa markaasay hagaajin karayaan waxa weeye annagana ilahay nabadgelyada iyo wanaagga somaliland hasta ilaahay hanoogu wado caruurtana meel kasta ay joogaanba cid walba mas-uuliyadeeda iyadaa iskale ka ehelsi waa inuu mas-uuliyadiisa qaataa labadan qof ee isfuraya kala cararaya waa inay ubadkooda u tushaan ilmaha ay dhali doonaan waxa weeye kama wanaagsana kan ay dhaleen kanaaba iminka hortaagan waa ilaahay abiibkaaliisiiye waxa weeyaan inay u turaan ilmahooda iyo mustaqbalkiisa oy wax walba ugu samraan hooyadu waa inay u samirtaa raggu kolley way iska socsocod badan yihiin dumarka soomaaliyeed meel kasoo joogaan waxaan faraya inay ubadkooda iska dhayicin inay iyagu u habradaan ay ilmahooda haystaan ay u dadaalaan waayo ilmuhu hadday hooyadu joogto inta badan nay dhibaatooyinka dhibka islaama haysteen waagasaamini barwuunka weysan yahay waxaan leenahay ishiina ku dhamaysta guryaha kuwa agoomaha ayan cidba lahayn doomadoo dhan bay mas-uuliyadiisa saaran tahay cidda xukuumadda joogto mas-uuliyadiisa saaran tahay in lala eeno in hoos loo eego oo baahiyahooda gaarka a la eego ayaan ku ayaan soo jeedinayaa waxaa kaloon leeyahay hay-adaha arrinteena lacagta ku guranaya ha lala xisaabtamo meel walbay joogaan baa ha la ogaado gaal iyo islaamba meesha laga soo qaadiyo waa la ogyahay in arrintii ay gaadhay in ciddii baaneed ay gaadhay ha la ogaado waayo hadday bafarkiga iyo fakrigan iyo baahiyahan iyo mushkiladahani yaraadaan ilaahay dee waxa weeyaan isagaa waxaan isku wada miisaamay ee waxbay nagama xumaadeen intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa marti inoogu ahayd luul xasan mataan oo markaasi iyadu u dooda xuquuqda caruurta muddo dheerna kasoo shaqeynaysay iyadoo ku sugan magaalada hargeysa ayay barnaamijka igala qayb gashay tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal xubintan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaad ka guuxaya oo aanu kusoo gudbino aragtida dhallinyarada soomaaliyeed
oo magacayga oo ah cabdiqadar maxamed guuleed loona yaqaano nuune waxaan joogaa magaalada caasimada ah dalkan hindiya ee lagu magacaabo new delhi waxaan bartaa minister of arts political and international relations waxaana ku hanweynahay in aan ka qayb qaato siyaasada wadanka ka taagan ay aysan ahayn mid qabiileed laakiin ay tahay mid maaragtay siyaasad gooni ah oo soomaali maaragtay dan wax ugu jira ah soomaaliya waxaan kusoo kordhin karaa sidaan aaminsanahay dadkii siyaasada dadka soomaalida ah siyaasada qalad bay ka fahamsan yihiin siyaasiga qofka ah qofka dareenkiisa ka hadla ma ahan qofka maaragtay waxa danta guud ku jirta ka hadla waa danihiisa qofka ka hadla maaha marka waxaan aaminsanahay in hadda wadankii siyaasadiisa ay horumarayso saasay tahayna maaragtay in wax badan aan kusoo kordhin karo siyaasad cusub oo maaragtay adduunka horumaray laga isticmaalo
bismillahi magaceyga waxaa la yidhahdaa maxamed baale waxaan joogaa gobolka yuta ee dalka maraykanka runtii waxyaabaha maskaxdayda ka guuxaya waxaa kamid ah maadaama aan muddo xoogaa joognay qurbaha waxaan u baahanahay runtii wadankeena oo nabad ah islamarkaana degan oo aan dib ugu soo laabano waxaana runtii aada noo dhigeyso marka aan maqalno warar xun oo ka imaanaya wadanka sida dagaalo ehli ah oo socdo khilaafaad joogta ah taasoo runtii niyadeena aada u dilayso marka waxaan ka codsan lahayn dhammaan dadka soomaalida gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo waxgaradka kaleba inay soo afjiraan dagaaladan macno darada iyo khilaafaadkan joogtada ah ee ka jira dalka bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa cabdirasaaq maxamed bile oo jooga magaalada adinton alberta ee dalka canada kana yimid dalka africa inkastoo aan kaimi aan kasoo jeedo magaalada kismaayo haddana waxaan ka imi dalka kenya oo muddo aan joogay haddana waxa aan kusoo toosay oo winter ama qabow baraf aada u dhacayo cimilada meeshaan ka yimi iyo iyo halka aan soo gaaray ay aada u kala duwan yihiin haddana weli waxaan ku guda jiraa laqabsiga cimilada cusub iyo waktigii isbedelay iyo waxyaaba fara badan oo isbed isbedelay insha allah nolosheeda maadaama aan soo galay wadamo cusub nolol cusub waktiyo cusub waxaan rajeynayaa insha allah sida ugu wacan oo ay weligeyba maskaxdeeda kuxeysay inaan ka waxbarto wax ka shaqeysto insha allah
waa tahay intaasna waxaan ku dhaafinaynaa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya haatanna heeskii kurbo iyo fanaanka yuusuf jeego
wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya wadnaha wadnaha wadnaha kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin haddaad ka balayd kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka balayd haddaad ka balayd kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka balayd koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd raggaan kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa
heestaasi kurbo iyo fanaanka yuusuf jeega waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga inta haddii la idhahdo toddobaadka dambe xilligan oo kale aan kulmi doonno ka horna berri aroor lixdii iyo barhka waa anigoo maxamed cabdi ee xuseen barre aadan iyo saaxiibada v o edanle sidaas iyo awaysin wanaagsan
aan karaynin kufkara intooda ayaa ayaa ayaan kaftoomi karayn ayaa ayaa ayaan kaftoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaago kolkoolin u baa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.